hay-adda efrax foundation wacyigelin ku saabsan ka hortagga gudniinka fircooniga u samaysay ardayda wax ka barata qaar ka mid ah iskuullada magaalada baydhabo iyo waalidiinta ku nool baydhabo waxaana ujeedka wacyigelintan ahay mid looga hortegi lahaa saameynta dhibaatadae uu qaar ka mid ah haweenka ku hayo iyadoona ay jiraan dhaqamo iyo caadooyin gaar ah ay ku dhaqmaan bulshada ku nool gobolada dalka ugu horreyn waxaa sharaxaad ka bixiyey maamulaha hay-adda efrax foundation kana warbixiyo ujeedka wacyigelintan intuun ha gudbiyno wacyigelintaan ma ku saabsan tahay gabdho fircooniga lingudaw diiniyaan horta banaantaw meel raai magaca fircooni isimba kasaasan lankii ilaahynama sheegade sheegilinka maga dari meel raai intii una ka dhaqanno soomaali ahaan iyo diin ahaanba horta inteenoo galo korta na anfacaasew taas markii lakubahu gudniin fircooniga dhibaatooyin badana leey siiba gabdho dhibaatooyin fara badana leey meel raay dhaqan ahaan baan lahayn una gabdho markii la gudo meelinka daree walla raawto liin damaankaas meel ku yaaba gabarto xaleeya qaangaarka nagato mas waqtiyada caadada meelo markii la deero intii dhibaato zaa'id ay kula kulanto saas oo kale meel ku yaaba xilliga dhalmada intii dhibaatooyin zaa'id ay kula kulanto marka suguuda meel faday soomaaliya dhan gaar ahaan koonfur galbeed baydhabo intii liis deersiyo silin cirib tare lahay liin joojii lahay dhaqankaas qaldan guracan gudniinka fircooniga diintana ogolayna dhaqan ahaan soomaali ku dhikati dhaqankaas intii lagu tanaasulo sunnada la raho si ilaahay jidayna nin ogolaadi intii nun ka dhaqan saas oo kale maadaama waxbarasho laka jaro gabdho maalku yaabe jirshiyo yoowa xuran ah dhibaatooyin badan ha ku deerto dhibaatooyinka meelaha ku deerta daraadiye iyagoo probleemo mase xarumuno caafimaad maraaso intii waxbarashada hakadku galo mise maalmodaasya xiliyadaaska jarto naftarsha intii waxbarashadii kooy wayto xaadir wayto dhibaatooyin mase xanuuniya dareemaso marka bulsho markii waliinshaada la fadaw mase la dhisa la fadaw jiilka yaryar sida ardayda meelalaha ku bilaabee dhisidda isiin adalasiin sheegaa isiin la faday meel raay deersidaan bulshada dariskiin waalidiintiin iyo qof walbaba siliin joojii lahaay falkaan masugudni